أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimada tan ugu dalka roon kataa'iba alakhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaanka daarunicma ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan duleedka degmada balcad kulan wadatashi oo u dhexeeyey hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda wiilaayaadka ayaa soo gabagaboobay kaasoo bayaan dhexalgal ah laga soo saaray kooxda radada ayaa sooristaag ku samaysay xildhibaano ka tirsan dawaaqiidda radada oo doonaya in ay u duulaan magaalada kismaayo maamulka islaamiga ee degmada tiyoglow ee wilaayadda bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaas
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي waa habeenimo khamiisa labaatan iyo sideedda bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan duleedka degmada balcad howlgalkan qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka degmada balcad ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo la socday mooto weerarkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah laba kalena waa lagu dhaawacay halka laba qorina laga soo qalmaystay kataayib al akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaanka daarunicma ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen abu xasan
filimkan oo la daawan karo muddo ku dhowaad lix daqiiqo ah ayaa ahaa mid xiise gaara leh wuxuuna soo bandhigayaa xaqiiq badan oo loo bidhaamiye muslimiinta ku nool dunida daafaheeda gaar ahaan muslimiinta ku nool bariga afrika wuxuu filimkan ku bilaabanayaa ciidamada mujaahidiinta oo weerar ka bilaabayo iyaga oo kor u sida raayada towxiidka si ay uga taagaan difaacyada cadowga arrinkaas oo ugu dambeyntii allah uu suuro geliyey waxaa filimka lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo la wareegaya dhammaan difaacyadii cadowga sidoo kalena waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo raayada towxiidka ka taagay dabaqa ugu sarreeya ee masjidka deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellaha dhexe sidoo kale intuu filimka soconayo waxaa la arkayaa miidadka maleeshiyaadka murtadiinta oo qaarkood xabaddu ay ka haleeshay qeybaha sare ee jirka kuwaas oo afgambooti u yaala difaacyadii ay ku sugnaayeen shartana ay ku maleegayeen qeybaha ugu dambeeyay filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii mujaahidiinta halkaasi ay ka heleen ee ay ka furteen maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo qeyb ay ka ahaayeen saanad militari oo dhammaystiran
لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس يا ابن العقيدة حركه عزمك ولا ما تبتئس جد عدوك وانهكه صوبه تقى الناس واحترس صوبه تقى الناس واحترس دق الطبول المعركة هي تقدام filimkan lagu soo bandhigay weerarkii taariikhda galay ee deegaanka daarunicma ee shabeellaha dhexe wuxuu ku soo aadayaa xilli kanaalka muuqaal aragka kataa'ib al ikhbaariya maalmahan dambe uu baahinayay fiidiyowyo kooban oo ku aadan weerare ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayeen goobo kala duwan oo murtadiintu ay ku sugnaayeen dhanka kale kataayib al ikhbaariye ayaa barqanimadii maanta baahisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka abowrey ee hoostaga degmada buulo burde ee bariga wilaayada hiiraan waxaana sawiradan lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay gacan ku-haynta labada xere ee murtadiintu ay ku sugnaayeen ee ku yaalay deegaanka aboorey iyo sidoo kale meydadka murtadiinta oo daadsan duleedka deegaanka aboorey gaadiid lagu gubay weerarka iyo sidoo kale qaniimo isugu jirtay hub iyo gaadiid oo mujaahidiintu gacanta ay ku dhigeen waxaana weerarkii shalay lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka aboorey uu ku biirayaa weerarada taariikhiga ah ee sida ba-an loogu laayay cadowga allaah mahadsanid abu xasaan kulan wadatashiya u dhexeeyay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda wiilaayaadka ayaa soo gabagaboobay kaasoo bayaan dhexalgal ah laga soo saaray warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay shala gilinkii dambe filim lagu soo bandhigay kulan ballaaran oo dhex maray hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga kulankani oo ahaa mid wadatashi ah ayaa waxaa filimka ka soo muuqanaya mas-uuliyiin isugu jiray madaxda wilaayaadka iyo hogaanka sare ee xarakada oo ugu horeeyo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda xafidahullah sheekh muuse cabdi caraale oo akhriyey bayaanka ka soo baxay kulankaasi ayaa dul maraya qodobada lagu gorfeeyey shirkaasi iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah inay muslimiintu si wada jir ah uga tashadaan aayahooda iyo maslaxadooda adduun iyo aakharo waxaa allaah fadligiisa soo gabagaboobay kulan wadatashi ah oo ay isugu yimaadeen wulaadda wilaayaadka islaamiga iyo hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankaas oo qabaqaabadiisa lahaa maktabka siyaasadda iyo walaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu gorfeeyey arrimo kala duwan ay ka mid yihiin duulaanka cusub ee gaalada aisom damaca saliibiyiinta etoobiya hagardaamada dowladda ridada ee turkiga fashilka xukuumadda ridada boobka iyo billaqada khayraadka dalka colaadaha sokeeye ee dalka ka aloosan horumarinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga fisqiga iyo fasaadka falaqayn iyo xog isweydaarsi laga yeeshay arrimaha la soo xusay iyo in kaloo badan waxay kasoo qaybgalayaashu soo saareen qodobada hoos ku xusan kulankaasi wadatashiga ahaa ayaa gabagabadiisa laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa ilaa toban qodob oo uu goobta ka jeediyey sheekh muuse cabdi carale waaliga wilaayada islaamiga banaadir kow in lasii xoojiyo jihaadka farducaynka ah ee lagula jiro gaalada soo duulayaasha ah magac weliba iyo maandheyd kasta oo ay sheegtaan labo in waxa loogu yeero dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan ay yihiin maamulo riddo ah ashahaadala dirir iyo gacmo gaalo ah ayna waajib tahay in lala dagaalamo xukunkana laga rido sida ku cad fadwooyinkii culammada soomaaliyeed ay ka soo saareen shirarkii wadatashiga ee sannadihii kun afar boqol soddon iyo saddex kun afar boqol soddon iyo shan iyo kun afar boqol afartan iyo afar hijri saddex heshiis walba oo lagu xaraashaayo khayraadka badda beriga iyo hantida guud ee dalka waa heshiis waxba kama jiraan ah oo aan lahayn tix iyo taabagelintoona waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab caddaynaysaa inay la xisaabtami doonto cid weliba oo kulug leh heshiisyada baadilka ah iyo qandaraasyada lagu boobayo hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed afar in xukuumadda ridada turkiga aysan waxba ka duwanayn saliibiyiinta xabashida iyo gaalada shisheeye ee dalka ku soo duulay sidoo kalena ay waajib tahay in lala dagaalamo lagana difaaco xadgudubyada ay ku hayso khayraadka iyo madax bannaanida dalkeenna namber shan in xal loo raadiyo colaadaha sokeeye ee ka alowsan dalka lagana shaqeeyo sidii loo xorayn lahaa loona nabadayn lahaa deegaanada ay dagaaladu ka holcayaan iyo heshiisiinta qabaa'ilka soomaaliyeed lamber lix in sare loo qaado wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada soomaaliyeed si ay qayb uga noqdaan xoraynta dalka difaaca khayraadkooda iyo u gargaaridda muslimiinta tabaalaysan dhanka kalena uga digtoonaadaan dabiinada gaalada iyo murtadiinta lambar todobo in la ilaaliyo midnimada walaaltinimada dadka mujaahidiinta ah iyo muslimiinta guud ahaan si wadajir ahna looga hortago qof weliba oo isku daya inuu kala dhantaalo midnimadaas intaasi kadib waxaa halkaasi hadallo kookooban ka jeediyey mas-uuliyiintii mujaahidiinta ee kulankaasi ka qaybgalay iyagoona cabiray shucuurkooda iyo dareenkooda ku aadan kulanka kataayib al ikhbaariy ah ayaa intii uu socday shirkaasi waxay wareysatay sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona ugu horreyntii amiirku ka hadlay kulankani iyo waxa uu xambaarsan yahay waxaana uu xusay in mujaahidiintu ay buuxiyeen kaalintii iyo booskii sheekh maxamed mire allah ka aqbalay shahaadadiisa oo dhowaan shahiiday sheekh abuu cubayda ayaa kula dardaarmay dhammaanba walaalaha mujaahidiinta ee halgamaya inay sii laba jibaaraan acmaasha jihaadka ay ahayaan caqligooda iyo hal abuurkoodana ay uga faa'iideeyaan jihaadka socdaa marka ugu horreyso waxaan u mahadcelinayaa bahda iclaamka gaar ahaan walaala alkataa'ib oo haddana shirka inala joogay ama nala wadaagay in badan oo ka mid ah ayaan u mahadcelinayaa marka labaadoo kale intaan oo wujuha oo meesha kugu timid oo qaar ka mid ah si gaara loo arka ma aan si jamca loo arki jirin ayaan anaga halkan ku kulannay marka dareenkaygu aad buu fiican yahay maasha allah mar kasta oo qof oo mujaahidiinta ka tirsan oo mas-uula ama jundi uu ka baxo sida dadka muslimiinta lagu yaqaano nin kale ayaa soo baxa wiil kale soo buuxshaa waxaa ilaahay fadligii booska walaalku ka baxay inuu hadda buuxo shaqadii uu wadayna hadda in la kala qaatay in shaqada halkaa kasii socoto masiiradeeda marna ayna istaagin dhammaan waxaan kula dardaarmayaa walaalaha idilkood in aysan daalin sabraan cadow la sabartamaan mahaamta iyo shaqada gaarka loo diray ay ku filnaadaan mid kaloo dheeriya fikirkeedii ibdaaceedii iyo taladeedii iyo caqliyadeedan ay la yimaadaan si islaamka cuquushooda kaga faa'iidaysto oo qofka keli uusan ku ekaanin jibaalkii loo jaray ama qaybtii yareeda shaqada laga dhiibi karin uusan ku ekaanin laakiin si caaliman inuu fikir u noqdo dadka muslimiintana waxa way maskaxdiisu ay ka faa'iidaystaan runtii shirkan wuxuu ku soo aaday ayadoo sheekhu uu shiiday dhinaca labaadna isbedelo badan ay jiraan adduunka dhan manaha isbedel uu ka jiro gaar ahaan qaaradda hadda aan ku nool nahay uu isbedel uu ka jiro oo cadowgu ku soo duulay walaayaadka shareecada islaamka lagu maamulo uu burburay siyaasiyan oo caskariyan oo amniyan u burburay xaalad inhiyaarin uu ku dhow yahay kadib markii uu garguurtay uu saddex sano oo dhowr bilood dhiman uu shaqada hayay haddana dee moogtahay uu jabkiisa iyo siyaasxumadiisa ay ka muuqata saaxada guud ahaan gobolka ay ka muuqatay uu ku soo aaday marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maamulka walaalka bedel uu la jaanqaadi doono masiiradan uu dhammaystiri doono isagoo macnaa maaragtay ka tillaaba qaadi doono meeshii ay walaalka wax u marayeen iyo cadowga jabka gaaray yani maaragtay dhaawiciisana si dhammaystirin
mahadsaned ismaaciil kooxda radada ayaa is-horstaa ku samaysay xildhibaano ka tirsan dawaaqiidda radada oo doonaya inay u duulaan magaalada kismaayo warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali yare iyadoo uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya kooxda radada soomaaliya iyo maamulka ashahadala dirarka ah ee jubbaland ayaa kooxda radada waxa ay qaaday tallaabooyin ay xanibaad ku saartay xildhibaano kasoo jeeda deegaanada uu ka harmiyo maamulka axmed midoobe xildhibaanadan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda radada oo shir jaraa-id ku qabtay muqdisho ayaa xusay in laga hor istaagay inay ka duulaan magaalada muqdisho ayna gaaraan magaalada kismaayo garoonka diyaaradaha muqdisho ayay sheegeen in lagu xanibay iyagoo eedeymo kulul u jeediyey madaxa kooxda radada murtad xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa murtad xamse cabdi barre garoonka diyaaradaha ah waxaa ka furan xafiis ama xabsi aan idhaahdo dadka jubbaland u socda ama ka imanaya lagu intrigood gareeyo lagu waraysto lagu dhibaateeyo markii aanu tagnay garoonka diyaaradaha oo aanu qaadanay boarding baskii muddo aanu fadhinnay ayaanu markii dambeeto v i b da howlwadeennada jooga ayaanu yidhi diyaaraddii goormay duulayso aanu u dhiibnay bahalladii boarding baskii diyaaradda lagu raaci lahaa kadib waxay noo sheegeen systemka inna laga saaray waxaanu aadnay counterkii shariikadda tigidka iska lahayd oo diyaaradda aanu raacayna lahayd kadibna waxay noo sheegeen in ciidanka ammaanka garoonka diyaaraduhu ay amar ku bixiyeen inaanaan diyaaradda raaci karin systemkana sidaana looga saaray
tii hore waan ogeyn oo markuu duulaanka ku qaadayay jubbaland gaar ahaan raaskamboonid siddeed boqoloo kilomitr halkan uu kaga duulay runtii hadde waa loo wada jeeday taasna way dhacday ilaa iyo haddana cid dembigaas qaadatay ama loo ciqaabay weli ma jirto laakiin waxaan ognahay xasan sheekh inuu ka dambeeyo eh, xamsana uu u soo dhex maro in dadkaas reer jubbalandna si gooniyaha loo beegsado arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo kooxda radada ay cunaqabateen saartay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka uu hogaamiyo murtad axmed madoobe kadib dagaaladii lagu jibiyey maleeshiyaadka gurguurta ee ka dhacay raaskambooni mahadsanid cali yare maamulka islaamiga degmada tiyoglow ee wilaayadda islaamiga bakool ayaa dowro diiniya usoo gebagabeeyey macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaas warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen cabdiqani maxamed dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada gaar ahaan maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow islamarkaana socotay muddo laba bilood ah ayaa loo soo gebagabeeyey macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada gebagabada dowrada oo ay kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan ayaa ugu horeyn waxaa kelimad tawci ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali tankaalamaynayna kubahanya lizuuma daacatihi ilaahay daacadiisa laazimno daacada ilaahay laazimno mayn ana bulshada marka haddii uu nana fiiriyo bulshada mayn ana kal mir'aati miraayo oo kale haddii bulshadii bani arag doontad oo cibaadadii oo gelabgelab ah jamacahan haa doraane waqtanka fikiraane yacni marka hadhowlankaad walan sheega soo mehelaaso usuuma tukadaa la keliyay ama jamaacada maseedaa la keliyay marka arrintaasna marka inuun isku dhisnow wey daacada ilaahay may ku furmay welwel cilmigiyaa ku furme sumcadawa ilaahay subxaana wa tacaala ku dhoore marka inay dadaalnano walowna haynon ardayda ciyaalkaena inuuna ka dadaalno muhiim waa intaasi kadib qaar ka mid ah macalimiintii loo soo afmeeray dowradaha ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen yaa ayuha aladiina aamanow dadki alinaba rumeeyenow kutiba waybal isinka waajib waali calaykum korkiin asiyaamu soonal isinka waajib waali kamaa kutiba silinka waajib waali cala aladiina dadki oo min qablikum isin hortin haada silinka waajib waali oo kale isina soonal isinka waajib waali lacalakum mayba muduntiina tattaquuna inti alle ku obsataan kitaabka su-aal i jawaabya ka socday maa huwa sawmu sowmaylka jeediya aray jawaabta waybuu al imsaaku can jamiici ilmuftiraati waliwala afuriyaay dhammaantiyo intilku af haysada min duluucilfajiri fijirka dhaladoojiiliku bilaaw ilaa quruubi shamsi inti idhidiku dhiyaas maca niyati nii macasheeniyoodata dowladii magaasheel araay muscab ibnu cumeer shicaarshenahay waqul rabbi zidnii cilma an oo ardaytaas kumad aha mayba antaa ku jeediyey misku akriyayo baler wala ibnu meelo ka qaadani walkumad eh taabada ibnu meelo ka qaadani kitaabkumad eh gaar ahaan axaadiista alxadiidu thaamin xadiidka oo siyeedad can ibni cumara ibnu cumar mayba laa ku wariyey radia allaahu canhumaa usii awjiye alkraal nagada ana rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahi rasuul ii qaala maybaray umirtu maybaa lii faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo ee gaalada alkajeeda dadka xataa yashhaduu ilaayo ku garaayaan an laa ilaaha macbuudtaag la kaabudaamle ila allaahu almaahane wa anna muxamada nebi muxamedna rasuulullaahi ilaahay rasuulyey inay iniku garaayaan inaan la dagaalamo liifari wa yuqiimu salaata salaad ilaayo ku tukadayaan inaan la dagaalmayo liifari wa yu'tu zakaata zakaada ilaayo ku dhiibayaan inaan la dagaalmo liifari fa idaa facaluu haddiiyo suubiyaan daalika armoogaas inta lahag sheegay casamuu mayba oo dhooreena minii aan hegey dimaa'ahum ay safqa dimaa'ihim dhiigsho deediyowshay may buaya oo dhooreen wa amwaalahum ay akhda amwaalihim maalsho qaadashadiisii oo dhooreen ilaa bixaqi lislaami islaamkii xagyey maahane wa xisaabuhum xisaabtiyoon cala allaahi alla korshay haati rawaahu albukhaariyu wa muslim wallaahu yaquulu alxaqa wahuwa yahdi sabiil ugu dambeyn malaaq cali maxamed yarow oo xafladda lagu martiqaaday ayaa macalimiinta kula dardaarmay in booska ay islaamka kaga aadan yihiin kaalintooda kasoo dhalaalaan ma isinka mahadnaqaana soo saarasta jiilka muslimiinta isan sida sharafti lahaan saarahaytan dadaalkii haddi wedan iyo labaraabshi ini biidan dadaal badna wedan ilaahay dadaalkii mahadsinkullayaca ummaddii muslimiinta hayti awalan aftiinkii koowaadoo leenfadhiyo ummadan muslimiinta ee diintii haka barbaari lahayti isingu dadaalkin inay dadaalka dartaan masaajidii laazimtaan iyaalkin iyo isiinba siday leenka tarigale ingudutaan mas-uuliyadiisa ilaahasin la qaada laha jazaakumullahu khayrtan kala maysinku osaane dadkii xamil qur-aanka haytee itin lansada loogi taaragda islaamka haddii reer leenka naqada ka faana jaran islaamka see dhinigay lahan ku gale anoo xaamil qur-aan ahayd dhinigay islaamka maha ku gala muslimiintan dadkii arafade ya itiin ilaahay hasinku dhag maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow ayaa bilihii lasoo dhaafay waday dadaallo ku aadan horumarinta dacwada iyagoo gudanaya waajibaadkii loo xilsaaray mahadsaned cabdiqani guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu